kule inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacada berriya aqalka cad ku marti qaaday madaxweynaha dooran donald j trump dhinaca kale trump ayaa durbabo magacaabay qaar ka tirsan saraakiisha ka mid noqon doona maamulkiisa iyadoo dunida oo dhammina ay isha ku hayso sida uu ekaan doono maamulka trump intaynan haddaba arrimahan si faahfaahsan u gelin bal aynu hor taegna halka ay ku dambayn doonaan dacwadihii dembiilanimo ee uu gacanta ku hayey qareenka gaarka jack smith kuwaas oo madaxweynaha dooran ku socday waa kan garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaantisaba halkan lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwada ku socoto qareenka gaarka ee kiiska gacanta ku hayay faldambiyeedka lagu haystay madaxweynaha la doortay donald trump ayaa wuxuu codsaday maxkamadda ka codsaday in jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo waktina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabadii xigtay ay qaadi lahayd qareenka gaarkii wuxuu arrintaasi ku saleeyey in madaxweynihii hore donald trump mar kale la doortay bisha lixdeeda janary lixdeeda labada kun iyo shan labaatankana lagu wado maaragtay in maxay la dhaariyo labaatankana uu la wareegay xilka marka taa isaga oo ka bilaabaya wuxuu yidhi waxaan codsanaynaa dib in loogu dhigo maadaama ay xaaladani xaalad uguba tahay oon hore noo soo marin qofkii ay dacwada ku socotay uu la wareegi raba xukunka dalka marka codsi ayuu maxkamadda u gudbiyey maxkamadduna waa ogolaatay muddo laba isbuuca ayay siisay in ay dowladdu soo sheegto tallaabada xigta ay rabaan inay qaadaan marka dadka aqoonta u leh sharciga maxay leeyihiin labada toddobaad kadib way dhici karaan waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaantisaba halkan lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwada ku socoto maadaama oo maaragtay arrintan hore aysan u dhicin laakiin taasaa la saaldalinayaa laakiin waxaa isaga imaan doona khubarada dowladdu u shaqeeya oo arrimaha sharciga iyaga ayaana kasoo saari doonaa go-aanka ku habboon laakiin dad badan oo falanceeya waxay isleeyihiin kiiskii dacwada halkaas ku ekaan doonaa waan gartay madaxweynaha la doortay ama madaxweynaha dooran donald trump wuxuu durbabo gudagalay magacaabista xilal maamulkiisa soo socda ka mid noqon doona kuwa ugu muuqdaa waa kuwe
runtii wuxuu magacaabay dad muhiim ah oo xukuumaddiisa ka mid noqon doona wuxuu kow ku bilaabay qofka noqon doona chief of staffka ama maaragtay madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha sidoo kale qofka arrimaha u n ta u qaabilsanaan doona wuxuu magacaabay xubno muhiim ah ee laakiin dhammaantood waxay ka saman yihiin inay yihiin dad taageerayaal waaweyn u ahaa madaxweyne donald trump oo lagu yaqaano inay garab istaagi jireen muddo dheer haddii laga soo qaado madaxa shaqaalaha ee hadda la doortay oo kale waxay u ahayd campaign managerka ama maaragtay qofka maamulaya campaignkiisa waxaa lagu xasuustaa in runtii olole doorasho oo aada u heer sarreeya ay soo qabatay in maaragtay uu si fiican qof uu xushmad badan u hayo ayaa lagu tilmaamay madaxweynuhu oo uu warkeeda maqlo marka waxaa lisleeyahay wax badan bay jimacdaha muhiim bay u tahay in qofkaas oo kale uu magacaabo waxaa kaloo kasoo muuqda dad taageerayaal u ahaa waxaa ku-xigeen u noqon doona iyada stephen miller oo lagu xasuustay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey muslim banki waktigii hore uu madaxweynuhu xilka hayay arrimaha dadka in waddanka laga masaafuriyo iyo kasoo horjeedka dadka soo galootigaana ku caanbaxay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah nin hay-adda ice ama maaragtay hay-adda booliiska arrimaha soo galootiga haysan jiray oo layihahda homan ninkaas oo isagana runtii marar badan la weydiiyey haddii lagu dhiibo shaqada noocaana maxaad qaban doontaa wuxuu leeyahay maaragtay waan ku faraxsanahay in aan noqdo qofkii masaafuridii ugu ballaarnayd taarikhda maraykanka soo martay ka geliya haddana waxaa loo magacaabay qofka macnaha mas-uulka ka noqon doona xadka koonfureed iyo dib u celinta dadka aan sharciga waddanka kulahayn waan gartay arbacada beriya waxaa madaxweyne biden uu ku marti qaaday madaxweynaha dooran donald trump aqalka cad maxay noqon doontaa munaasabadaasi munaasabadaasi waa tii dhaqanka ahayd ee madaxweyneyaashu markay isbedelayaan dhici jirtay waxaa dhici doonta in madaxweynuhu uu ku wareejiyo wixii maaragtay tala ahaa ee waddankan uu lahaa ee uu gacanta ku hayay runtii madaxweynaha keliya inuu ogaada loo baahnaa waxaa laga wada hadli doonaa oo ay ka wada hadli doonaan sidii uu ugu wareejin lahaa xilka si nabada iyo maaragtay hanaankii loo mari doono iyo qof waliba siduu jecel yahay in xil wareejintu u dhacdo ayay ka wada hadli doonaan waan gartay markii trump la doortay iminka waxaa laga joogaa asbuuc hal maalin ay dheer tahay siddeed cisho waxaa durbaba adduunyadii ka bilaabmay welwal laga qabo sida u ekaan karayo maamulka madaxweyne trump innagoo og dunidoo dhamme inay maraykanka soo eegayso haddana haddaan eegno xulufadiisa reer yurub sidee ayay ilaa hadda uga hadlayaan doorashada donald trump iyo isbahaysigii iyaga iyo maraykanka ka dhexeeyey
waxay walwalka keenaya oo dadku waxay xasuustaan waktigii hore ee madaxweynahani uu xilka hayay iyo sidii uula dhaqmay waxaa lagu xasuustaa in madaxweynuhu uu loo arkayo qof wiiqaya isbahaysiga neto oo waddamada netona u sheegaya in ay iyagu mas-uul ka noqdaan amnigooda mar walbana wuxuu ku canaanan jiray in aysan bixinin dakhli ku filan amnigooda maraykankuna uusan uga ahaanaynin mas-uul amnigooda oo waddamadan uu cadaadis badan ku saari jiray dhammaantood inay kharash badan dheeraada ku bixiyaan oo ka badan intii hore si amnigooda loo sugo waxaa kale oo lagu xataa madaxweynaha in uu uu u dhow yahay madaxweynaha russia valadimir putin oo isna lagu xantay in maaragtay uu cilaaqaad fiican ka dhexeeyey marka taas oo walwal ku abuuraysa waddamada yurub oo dhammaantood weliba gaar ahaan xulufada nato oo aan u aragta caqabad weyn oo aragta madaxweynaha ruushka iyo maaragtay halis uga imaan karta dhankaas gaar ahaana waddamada xadka ruushka dhaca hadda ay ukraine ugu horeyso marka walwalka taasaa keenaysa marka waddan waliba wuxuu ka shaqeynaya sidii ula shaqayn lahaa iyagoo ku qasbay in la shaqeyn haddana way ka warwarsan yihiin imaatinka madaxweynaha cusub iyo siduu ula dhaqmi doono yurub iyo amniga qaaraddaba dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo